halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efhamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysan kartaan barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin siddeed iyo tobanka bisha mey sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenana wadajir waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacaddeena caawana waxaa ka mida diyaaraddii ugu horraysay ee siday soomaali laga soo daadgurayay dalka yemen oo galabta ka degtay magaalada muqdisho
madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan oo maanta ka badbaaday iskuday dil kadib markii qarax lagu weeraray kolonyo uu la socday inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye waraysi gaara ayaan idinkugu haynaa qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo ka hor yimid dibudhiska ciidamada soomaaliya waxaan ognahay in dhowaanahan la wado hindiso ciidamo lagu dhisayo soomaaliya kaasoo dalal ka mida beesha caalamku ku garab siinaya haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mantaqadda geeska afrika dhinaca kalena wasiirka difaaca ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan la dhisayo aysan cid gaar ah halis ku ahayn gobol hanjidaajiis iyo qof hanjidaajiis iyo degmahan jidaadeed midna ciidanka soomaaliya looma abuurin umana abuurnayn weligeen uma abuurnayn mana ahaan dadkii suuxa ummadda ah inuu dhibaateeyo ummadda soomaaliyeed waxaa kaloon idiin haynaa dibadbaxyo weli ka socda dalka burundi iyadoo madaxweynaha afgembiga ka badbaadayna uu xilkii ka qaaday wasiirka difaaca iyo wasiiro kale doodii gaabneyd barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeennan habeennimo marka horese waxaaad ku soo dhowaataan warkii dunida maleeshiyada shiicada ayaa ku wajahan dhulka xuduudda ciraaq ee magaalada ramaadi maantoo isniina kadib markii ra-iisul wasaare haydar al cabiidi uu ugu yeeray taageerayaashiisa kadib guushii isis inay ka hortagaan kooxda arrinkan ayaa waxa uu noqonayaa mid xoojinaya amniga suurtagalna ka dhigi kara inay dib mar kale ula wareegaan gobolka camber ciidamada si lamida ciidamada ka barbardagaalamaya iyo kuwa dowladda ee kasoo jeeda gobolkaasi qabaa'ileedka ay gacanta ku hayaan waxaa si lamida la doonayaa tirki tikrid in ay u qabsadaan ciidamada mar kale gobolkaasi ciidamada milatariga iyo kuwa qabaa'ilka ayaa waxa ay ka qaxeen ramaadi axaddii lasoo dhaafay iyagoo dib isugu urursanaya dhinaca bari ee magaalada dhinaca kalena dhowr qof oo goobjoogayaala ayaa v o eda waxay u sheegeen in ujeedku ay tahay sidii ay jidgooyo ugu noqon lahaayeen ciidamadani kuwa isis inaysu isku dayin inay u dhaqaaqaan magaalada caasimada dalkaasi ee baqdaad isis ayaa waxa ay ka dultaagtay calankeeda ramaadi jimcihii halkaasoo ay ka dhigatay goobta ugu muhiimsan ee ay gacanta ku dhigtay tan iyo sanadkii hore xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta ah inuu aad ugu hanwen yahay in ciidamada dowladda ay la wareegi doonaan gacan ku-haynta deegaankaasi goobjoogayaal ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in saddex cisho oo dagaal ka socday deegaankaasi inay ku dhinteen dad kor u dhaafaya shan boqol oo qof iyadoo ay ka barakaceen tiro aad u badan oo kumanaana halkaasi meel u jirta boqol shan iyo labaatan kilomitir galbeedka magaalada caasimadda ee baqdaad
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa cambaareeyey xayiraadda ay dowladda kuuriyada waqooyi dhinaca internetka ka saartay dadweynaha ku nool waddankaasi sidoo kale master kerry ayaa dowladda kuuriyada waqooyi waxa uu ku cambaareeyey weerarkii dhinaca internetka ahaa ay ku soo qaadeen shirkadda filimada samaysa ee maraykanka laga leeyahay sony pictures keri ayaa sidaasi ka sheegay mar uu ka hadlayay jaamacadda kuuriya ee magaalada sool ee kuuriyada koonfureed dhinaca kale waxa uu ku ammaanay kuuriyada koonfureed iyo jabaan xorriyadda dhinaca internetka ee ay dadweynahooga u ogol yihiin golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxa uu cambaareeyay dagaalka u dhexeeya labada gobol ay ku kala yaalla dhinaca waqooyiga waddanka koonfurta suudaan iyo xadgudubyada soo noqnoqonaya ee lagu sameynaya heshiiskii xabad joojinta ay u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka ee la saxiixay horraantii sannadkii hore hadal qoraal ah oo ay soo saareen gelinkii dambe ee xaddii shalay heed ayaa golahu waxa ay ku sheegeen in weerarada xagga milatariga ee ay dowladdu qaaday ee sabab u ahaayeen xadgudubyo baaxad leh oo ku qasbay dad tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo boqol kun oo qof inay guryahooda ka cararaan uuna hor joogsado in gargaaradii bili-aadanimo ee halkaasi la geen lahaa dadka rayidka loo gudbi waayo golaha ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeceeyey fallaagada oo bilaabay in ay weerar ku qaadaan magaalada makalaka oo iyadu ku taala upper hiilka isbahaysiga waddanka bariga ayaa waxa uu isku dayaa inay dhexdhexaadin ka noqdaan khilaafka u dhexeeya dowladda iyo madaxweyne waa madaxweyne salva kiir iyo fallaagada taageersan madaxweynihii hore reyeg waa madaxweyne ku-xigeenkii hore reyeg masheer kaasoo sheegay inay ahayd mid aad u jahwareersan xadgudubyada deegaanadaasi lagula kacayo
tareenada shirkadda amtrak gaar ahaan khadka isku xidha waqooyiga bariga dalkan maraykanka ayaa dib u bilaabay shaqadoodii waa markii ugu horreysay ee ku dhowaad hal toddobaad ay si buuxda u shaqeeyaan kadib markii uu shil ka dhacay magaalada filadelfia guddoomiyaha shirkaddaasi joseph bordman ayaa sheegay in dadaal dheeraad ah la geliyey sidii tareenku hawshiisa dib ugu bilaabi lahaa dowladda federaalk ee maraykanka ayaa ku amartay shirkadda tareenada inay dhaqan geliso hanaanka xakamaynta tareenada waxaana weli baadhis ku socotaa sababta tareenka shilka galay toddobaadkii lasoo dhaafay isagoo xawaare dheeraynaya ku socday xilli uu ku soo dhowaa goob leexad ah taasi oo keentay in uu rogmado
habeen wanaagsan idilkiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aynu ku bilownay shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta ka badbaaday iskuday dil kadib markii kolonyo baabuura oo uu la socday lagu weeraray inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye goor dhoweed ayaa haddaba shariif xasan uu waraysi gaarasiiyey v o e da uu kaga hadlay qaraxii lala egtay kolonyadiisa caashe ibraahim ayaana khadka telefoonka ku waraysatay
waa mahadsanta caasho madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay ka soo baxeen degmada afgooye waxay ku socdeen deegaanka lafoole markii ay marayeen meel udhexaysa carbiska iyo afgooye ayaa gaarigii madaxweynaha markii uu soo dhaafay goloyadii la socotay waxaa qaraxay niino ayaa wadada ka qaraxday alxamdulilah waxba ma gaarin madaxweynaha iyo wafdigiisa intaba xagtaas sidoo kale waxaa ka badbaaday gaari rakaab ah oo waddada marayay oo isna khatar ugu jiray in niinada uu wax ku noqdo marka ciidamada amisom oo madaxweynaha galbinayay ayaa degay meeshii bay tageen wax dada oo joogay ma jirin laakiin waxay sheegeen niinadu inay ahayd meel meel aan dhaweyn in laga hageeyey oo sidaa lagu qarxiyey laakiin hadda aad buu u fiican yahay madaxweynaha iyo iyo wafdiga la socday
waa tahay dhegaystayaal naga raalli ahaada kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxweynaha cabdiqaadir nadaara hase yeeshee haatan kusoo dhowaada waraysigii shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha koonfur galbeed ay caashe ibraahim la yeelatay goordhaweyto maxamdulilaalfanta wax dhibaataa ma jiraan alxamdulilah ilaah maad iskale wax dhibaa ma qabno alxamdulilah marka bal waxaad ka warantaa qaraxii maanta koloyada adiga ku galbinaysay iyo wafdigaaga lala beegsaday bal siday u dhaceen wallahi horta aniga in naloo beegsaday iyo siduu ama sheegay ani kulley baaburan saarnaa inuu qarax dhacay waa la ii sheegay laakiin hadda wax weyn oo kale oo aan ka ogaa ma leh ilaahna maadda iskale annaga da kolonyadeena wax dhib oo na gaaray haba yaraatee ma jirto ilaahna uga xamdinaynaa marka wax aad de wixii cadowga maleegay wax cadowga maleegay oo dee kolley wax hadda oo wax dad wax ku gaarsiiyeen ma ayaga kolley ujeedadooda in dad wax gaarsiiyanay kolley aheed de wax na gaaray haba yaraatee ma leh de inuu qarax dhacayna waa la ii sheegay laakiin aniga ma arag waa gartee marka qaraxa ma hortaadu ka dhacay ma markaad soo gudubtuu dhacay maxaa ku cabiri kartaa mar haddii zoonka aad maraysa uu qaraxu ka dhacay kuleaanfiraya markaan anigu baabuurkaan saarnaa markuu
qaraxa maxaa lagugu sheegay inuu ahaa waxay adigu koley dadka meelo nuusladhigay ku qiyaasa kolba sida hadda ay ay u arkaayeen oo mida oo oo la qarxiyo ah oo oo ayreska taasay ku qiyaaseen dad haye marka maxaa ku cabiri kartaa marka khibradaada adigoo maanta waddo maraaya ciidan uu ku galbinayo wafdi hogaaminaya in waddada lagu galo oo waddadii aad maraysay uu qarax ka dhaco argagax halkaasi uu ka dhasho maya wallah alxamdulilah ana wax dhibaata ilaahayna ma tusin ilaahay wehiilkeenun baa imaanaya wax kale ma imaanayaan dee kuwan dadkan nabaddiidkaana waxay wax ka badanba waa sameeyaan hadda taas wax la yaab leh ma ilaah uga xamdinaynaa dee waxa ayaga ay wadeen oo khiyaanada ah oo de de ayaga ay dhibaatadu ay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba nin ayaga madaxa iyo madax la-aan iyo waxba lama beegsadaan ayaga waxay rabaan ay iska qarxiyaan kuwaas marka un kolboon isku day inuu ahaa wax dhici kara waayo marka alxamdulilah wax dhiban ilaahay nagama tusin annaga kolonyadeena baabuurkii yaryadona daba socotay iyo baabuurkaan saarnayn kulliba waxna gaareen male ilaah uga xamdinaynaa marka waa khiyaanadoodii ma kula tahay marka in n dadka kollay qaraxa dhigay inay sii ogaayeen inaad adigu waddada kusoo beegan tahay mise waxay ahayd mid aad is leedahay meesha unbaad ku kulanteen wallahi kuwaan aniga hadda ma ku qiyaasi karo waxba sababtoo ah dad inay waxun iska dilaan rabo waay hadda dad dad la beegsado oo dad la raadiyo oo dadka kala nabadgeliya maaha shacabka soomaaliyeed baabuurka yar baabuurka weyn makhaayada wax walba iska qarxiyaan marka ade waxooda inay taan umalayn aniga desan qofna ugu dan lahayn oo ay iska dhigeen oo haddana wixii u qarxay iska qarxeen saas umahan u arkaa sababta waxa waaye dadka makhaayad iyo masaajid iyo dukaan iyo iska qarxinaya hadda lama dhihi karo madaxay raadinayeen waa garta hadda waad badqabtaa ilaahay ma haddii qaraxii waad ka badbaaday bal waxaad ka warantaa safarkaaga iyo ujeedooyinkii aad u socotay alxamdulilah aniga safarkaygu waan wuxuu rabaa inaan gobolka shabeellada hoose aan maro dadku xaaladaha ay ku jiraan iyo aan ogaado oo sidii un nabad loogu soo dabaali lahaa dhibaatada meesha ka jirta loo xallin lahaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto gaar ahaan sadexda gobol anaga dhibka noogu weyn oo nahayo xabsi kor ku furan ay ku jiraan dadka liskuma socon karo jididkiia naga xiran meel walba qaraxaas iyo dhibaatadaas ay kuwan dawladjiidka la taagan yihiin marka waxyaalahaas si loogu gudbi lahaa oo dadka loola hadli lahaa oo dadka loo wacyigelin lahaa si loogu gudbi lahaa arrimahaas baan ka shaqeeyayna dadku unugi aadeeda ay ugu baraarugsan yihiin kuwa dawladjiidka inaysan wax xala ay keenayna dawladna rabin diinna wadin ee waxa ay wadaan ay iska tahay wax un dilo wax un dhibaatay dhuuman ah oo adduunyada dembi ka soo galay oo dhuuman ah ay gadaal ka wadaan marka intaasun baan ka hadlaynay dadkuna aaday u fahamsan yihiin
kaasi waxa uu ahaa shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramayay caashe ibraahim caashe cuud halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
diyaaraddii ugu horreysay ee siddeed qaxooti soomaali ah oo laga soo daadguriyey colaadda yemen ayaa galabta ka degtay magaalada muqdisho diyaaraddan waxaa soo kiraysay hay-adda i o m ee socdaalka adduunka wariyaha v o eda saynab abuukar ayaa garoonka diyaaradaha waxa ay kula kulantay qunsulka soomaaliya ee yemen iyo dadkii diyaaraddaasi la socday axmed cabdi xasan qunsulka guud ee dowladda soomaaliya u fadhiya magaalada cadan runtii maanta waxay noo tahay sharaf iyo farxad bay noo tahay iyo raynrayn inaan halkan ku soo dhoweyno qaxootigii soomaaliyeed ee ka soo cararay dalka yemen oo aan soo ka soo saarnay halkaas falaadkii ugu horreeyey uu soo gaaro magaalada muqdisho runtii waa arrin aad u fiican waa guul dowladda soomaaliya usoo hoyatay waana bilow dad howl dheer oo aan rabno inaan soo ku soo daadgurayno qaxootiga soomaaliyeed ee dalka yemen ku xaniman hadda maanta waxaan noo yimid falaadkii ugu horreeyey oo waday boqol afartan toddoba qof ayaa ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho dadkaas isugu jira qoysas dad xanuunsan dad waayeelah iyo dad kale oo mataqaanaa marka dhulkaas walba mataqaanaa xanuuno u taga caafimaad intaas ay isugu jireen runtii waa maantay waa bilow howl dheer waan rajaynayno inay socoto maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda bardhow waxaa bilaami doona qaybtii kale ayaa ku xigi doona falaad labaad iyo falaad saddexaad inta way jiri doonaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa in aan bilowno maraakiib ay tagaan magaalada mukalla iyo magaalada makha wiigga soo socda ayaan rajaynaa oo soo qaadi doona dad kumanaan gaara ee soo qaadi doona runtii waad ogtahin yemen dhibaato xun baa ka dhacday kumanaan kun oo soomaali ayaa ku noolay dhibaato xun baa ka jirta halkaas biyo ma haystaan qaxootigii koronto ma haystaan gaaska xu karsan lahayn ma haystaan cunto ma haystaan daawo ma haystaan marka runtii waxay u baahan yihiin hawl xoog badan bay u baahan yihiin dowladda soomaaliya way mahad celinaysaa dhammaan hay-adihii caalamka ee ka qayb ee ka geystay gacanta in dadkan la keeno la soo gaarsiiyo magaalada muqdisho iyo sidoo kale waxaan mahad celinaynaa maamul goboleedyada soomaaliya hadday ahaan lahayd boosaaso hadday ahaan lahayd mataqaan puntland hadday ahaan lahayd waqooyi inta u mahad celinaynaa dhammaan miidiya waa u mahad celinaynaa inay maanta halkan yimaadaan oo nagala qayb ay taqadiya ku sameeyaan barnaamijkan lagu soo dhaweynaya qaxootiga soomaaliyeed ee dadka yemen yimid yaa iska kaashaday soo daabulidda dadka in laga keena yemen ee muqdisho si waxaa iska kaashaday hay-adda i o m o i m o iyo iyo waxa iska kaashaday dowladda Soomaaliya iska kaashaday boqol afartan todoba qof ay gaarayaan marka maxaa qorshe dadkan loogu talagalay dadkan waxaa loogu talagalay hadda in la nasiyo oo meelo loogu talagalay runtii la dejiyo Ee, dadkii xamar ee, reer xamar ahna inay xamarkooda mataqaana ay aadaan dadkii gobollo kale kale u socdaana in loo qorshaysay gobolladooda ay u aadi lahayn oo tigna loo jaro dalkooda la gaarsiiyo gobolladay rabaan ayaa noo qorshaysan Een, dadka soo degay qaarkood waxaa noo muuqday inay ku jiraan ah, dad liita oo waayeel ah qaarkoodna baralays bay ahaayeen ma waxaad ugu tag- gasheen caafimaad gaar oo halkan loogu samaynaya ها halkan waxaan hadda aan la kaashanayna wasaaradda caafimaadka ayaa halkan joogta ee, tiim ka socda ee halkan joogta jooga oo loogu talagalay runtii waxa la wixii dhibaataa ee, dadkaas hadda ee, yimid ee, xanuunaa qaba in ayagu gacanta ku qabtaan geeyaan isbitaalada iyo goobaha kale oo mataqaana caafimaadka inay geeyaan ayaa noo qorshaysan sheegtay een, ka qunsul ahaan maadaama tahay qunsulka guud ee cadan dowladda soomaaliya u fadhiya in qoyskaaga laftii ay ka mid ahaayeen dadka maanta yimid ها runtii way ka mid ahaayeen barkee laba eh, lixdan iyo kow beri baa qoyskayga waxay ku xanimnaayeen eh, dalka yemen gudihiisa oo maalinba gobol tegayeen maalinba tuulo tegayeen waan ku faraxsannahay maanta runtii inay eh, jaaniskan la helo oo ay ka mid noqdaan dadka qaxootiga ee dalka lagu soo celinaayo waan ku waan waan waan- waan ku faraxsanahay runtii
عاشي محمد أحمد caasha xaggee ka timid صنعاء sanca yemen goormeed soo baxdeen maalintii axadda haabcee keebaa diyaaradan ku soo raacdeen oo maanta idinkeeda magaalada muqdisho wallaahi markan xabadihii iyo wixii u adkaysan waayna sagaal jeer aan safaaraddaanu ku noqono war waa dhibaataysannahay markaasay safaaraddii waxay la qorqortay inay noo dalabto codsi hay-adaha
haye safaaradda soomaalidaana soo dirtay oo na qortay een, imise caruur baad wadataa toban
Een, ah, meeqa sano baad yemen degneed dhowr iyo labaatan sanaan degana
Een, dad ma jiraan oo idinla mid oo ayaan u suurtagelin inay halkan maanta soo gaaraan haa aad iyo aad soomaali badan aa jirta haddii ay hay-adaha awooddeeda haayaan waxaan ku codsan lahayn inay sida ugu dhaqsidaha badan u kasoo qaadaan soomaalida
qaar ka mid a dadkii la socday diyaaraddii ugu horreysay ee siday qaxooti soomaali ah oo laga dadguriyey colaadda yemen oo galabta ka dhigtay magaalada muqdisho oo ugu warrameeyey garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho wariyaha v o e da saynab abuukar halkaad kala socoteenna waa v o a
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa waxa uu ka digay dibudhis ciidamada soomaaliya lagu sameeyo oo uu sheegay inay colaad iyo xasilooni darro ka abuurayaan geeska afrika hadalkan ayaa madaxweyne silaanyo waxa uu ka sheegay munaasabad ay somalilan maanta ugu dabaaldegaysa afar iyo labaatan guuradii kasoo wareegatay markii somalilan ay ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya inteeda kale wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo soo diray warbixintan uu ku eegayay dabaaldega si- sideed iyo tobanka mey madaxweyne axmed maxamed siinaanyo ayaa ugu horreynba shacabka ku hambalyeeyey maalintan isagoo sharaxay sida ay ku timiyeen qiimaha ay u leedahay somalilan waxaana uu ku dheeraaday waxqabadkii xukuumaddiisa ee muddada shanta sanno ku dhowaayay xilka hayeen isagoo tiriyey waxyaabaha uga qabsoomay muddadaasi dhinacyada waddooyinka beddelka lacagta gobollada bariga darajada ciidamada iyo kobaca dhaqaalaha iyo qodobo kale maruu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka oo maalmahanba xaraaradoodu kacsanayd ayaa uu sheegay inaanay waxba ka hagraan in ay doorashooyinku wakhtigooda ku dhacaan waxaa xoog badan saaray in doorashooyinku ay ku dhacaan xilligii loo asteeyey mana jiro waxaanu hakarnay haba yaraatee aniga iyo maamulkaygu toonna kuma faraxsani inay doorashooyinku wakhtigoodii dib uga dhaceen mana jecli hadda iyo hore toonna ee turturooyinka ku yimaada nidaamka dimuqraadiyadda muddo kordhinta ay dhowaana golaha guurtidu u sameeyeen xukuumadda iyo golaha wakiilada oo ahayd tan muranka dhalisay ayaa mar uu ka hadlayay madaxweyne siinaayo uu ku dooday inaan wax faragelin ah ku lahayn go'aanka ka soo baxay golaha guurtida isagoo go'aankaasina ku tilmaamay inuu ahaa mid dastuuriya ma jiro wax faragelina oon ku lahaa ee go'aamada ka soo baxay aqalka guurtida waana aad u madax bannaan xilgudashadeeda anigoo ah madaxweyne qaranka madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta golaha wakiilada maanu ahayn kuwa maanta iyagu arrintaa ka talinayay ee waana loo talinayay si kastaba ha ahaatee waxaanu nahay dal iyo dowlad leh nidaam iyo kala dambayn ee muwaadiniin ahaan waxaa inagu waajiba inaynu u hoggaansanno isla markaana tixgelino shuruucda iyo xeerarka aynu dhigannay anigoo ah hoggaamiyihii qarankan si gaara waxa ii saaran ilaalinta iyo dhaqangelinta shuruucda iyo dastuurka dalka u yaalla sidaa darteed go-aanka golaha guurtidu waa mid dastuuriya dhinaca kale madaxweyne sinaaye waxa uu dardaaran u jeediyey mas-uuliyiinta shirka labaatanka bishan isugu imanaya in ay wax kasta ka horumariyaan danta guud isagoo dhinaciisana taasi ballan qaaday kula dardaarmaya mas-uuliyiinta qaranka ee madashan isugu imanaya inay mar walba danta guud ee qarankan ka horumariyaan wax kasta islamarkaana ay maanta banka ku hayaan ilaalinta qarannimada dhowrista shuruucda adkaynta nabadgelyada iyo midnimada ummadda ay matalaan mudanayaal iyo marwey waxaan dhinacayga idiin caddaynayaa inaan ka doorbidayo basiirka iyo maslaxadda guud ee ummaddan wax kasta oo gaar ah waxa kale oo madaxweyne sinaaye khudbadiisan kaga hadlay xidhiidhka dalalka dariska iyo somalilan isagoo sheegay inay diyaar u yihiin si xoojinta xidhiidhka dalalka dariska ay somalilan la leedahay maruu ka hadlaya dhismaha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa uu sheegay inay uga digayaan ciidamadaasi in ay huriyaan waxa ugu yeedhay colaad horle iyo weliba xasilooni darro isagoo beesha caalamkana ugu baaqay inay ka fiirsadaan dhismihiisa waxaan ognahay in dhowaanahan la wado hindiso ciidamo lagu dhisayo soomaaliya kaasoo dalal ka mida beesha caalamku kaku garab siinaya madaxda soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii soomaaliya ee burburtay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mandaqadda geeska afrika sidaa darteed waxaanu bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si quto dheer uga fiirsadaan dhismaha ciidankaa iyo hibka lagu soo daldalayo dalka soomaaliya iyadoo ay jamhuuriyadda somalilan aan ilaa hadda laga qaadin xakamayntii hubka ee guud ahaan lasoola saaray dalka laisku odhan jiray somali republic xuskan oo ahaa kii afar iyo labaatanaad ay somalilan ugu dabaaldegto markii ay ku dhawaaqday inay madax bannaanidooda kala soo noqdeen ee dowladda soomaaliya ayay goobjoog ka ahaayeen wafti ka socday dowladda jabuuti qunsulka somalilan u fadhiya dalka itoobiya iyo marti sharaf kale iyadoo munaasibado la mid ah tan hargeysana lagu qabtay gobollada iyo degmooyinka somalilan islamarkaana ay mas-uuliyiin kala duwaneed bulshada kala qayb galeen guddoomiyaha xisbiga mucaaridka awcid injineer faysal cali waraabe oo ilaa shalay ku sugnaa gobolka sool ayaa ay sheegay inuu ciidamada u geeyey xoolay dawooyin isagoo saakana dadweynaha magaalada burco kala qayb galeen munaasabadan madaxweyne ku-xigeenka somalilan iyo guddoomiyaha xisbiga wadani ayaa iyaguna kala qayb galay bulshada gobolka awdal munaasabadan waxaana saaka gaada ciyaar ku maray xarunta madaxtooyada horteeda ciidamada qalabka sida ee somalilan iyo gaadiidkooga ardayda jaamacadaha shaqaalaha iyo weliba qaybo kala duwan oo ka mida bulshada cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
haddaba dowladda soomaaliya ayaa beenisay in ciidamada soomaaliya loo dhisayo ay halis ku yihiin cid gaara wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diini ayaa v o eda u sheegay in dib u dhiska ciidamada soomaaliya oo amniga sugaa ay dan u tahay ummadda soomaaliyeed wasiirka ayaa ku sugan kismaayo halkaasi oo uu wado qorshaha la isugu dhafayo ciidamada soomaaliya wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa wasiirka kula xidhiidhay khadka telefoonka ee magaalada kismaayo wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal sidoo u arko digniinta somalilan
waxaan isleeyahay ciidan soomaaliyeed isku dhafan oo aan magac beeleed wadan ama magaca gobol wadan qof ay khatar ama ciidan khatar dadka soomaaliyeed ku noqonayaan oo shacbiga soomaaliyeed ku noqonayaan ay ila tahay waktigan inaysan jirin bay ila tahay lagana soo dejiyey markii ummadda soomaaliyeed ciidan soomaaliyeed ay leedahay ama la yidhaahdo lagu bajiyo hadalladiina ku aadan dib u dhiska ciidanka waxaad mar walba ku sheegtaan in ciidamadu ay soo celin doonaan midnimada soomaaliya somalilanna inkastoo aan la aqoonsanayn waxay sheegataa inay maamul idinka go-ay tahay marka hadalladiina soo uma qaadan karaan hanjabaad marka aad leedihiin midnimo wallahi anigu somalilan iyo puntland iyo jubbaland iyo kulle hadda uma joogno inaan ka hadalno waxaan ka hadlaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan baanu ka hadlaynaa wax gobol iyo qofgooniya iyo mas-uuliyad gooniya lagu aajinaya ma ahan arrintaana waxa weeye waa arrin ummadda soomaaliyeed ay muxuu ahayso ay dan u tahay meesha meesha hadda aad taabanayso aad leedahay gobol ama gooni u taabanayso ama didka gooni u taabanaysana waxaan umalaynayaa inaysan ujeedadeedu ahayn ciidanka soomaaliyeed sidiisa umayna ahaan ujeedadeedu ma ahan in meel gooniya ay ay saameynayso waxay u tahay ummadda soomaaliyeed bay dan u tahay guud ahaan in la dhiso ciidan soomaaliyeed oo ammaanka ilaaliyo ammaanka ilaaliyo waa gartay waad garanaysaa ammaan darada taallana waad taqaanaa oo meel kastaba taalla oo ummadda soomaaliya haysata gobol handidaajiis iyo qof handidaajiis iyo degma handidaadeed midna ciidanka soomaaliya looma abuurin umana abuurnayn weligeed uma abuurnayn mana ahan dadkii suuxa mabda ah inuu dhibaateeyo ummadda soomaaliyeed wax dhibaato oo uula jeedana ma umalaynhayo inay arrintaasi jirto waktigii dhibaatada iyo dagaalada sokeeye waxaan leeyahay waa gabagaban leeyahay ummadda soomaaliya bayna u taalla mas-uuliyadda soomaaliyeed bay u taalla meel kasta ay joogaan wa waa gartay waxaad hadda waxaad joogtaa wasiir magaalada kismaayo oo aad u joogtaa qorshaha isku dhafka ciidankaada ka hadlayso qorshaha xagguu marayaa walaashaas otahay guddi baa loo sameeyey guddi qaran baa loo sameeyey guddigaas ayaa mas-uul ka ah inay ku wareegaan gobolada shaqadoodiina waxay ka bilaabeen magaalada xamar oo ah inay u diyaargaroobaan goobaha ay aadahayaan iyo shaqadooda say ugu saaranaan lahayd wayna kusoo wajahan yihiin maalmaha soo socda magaalada kismaayo oo ay rabaan marka ugu horeysa inay ka bilaabaan gobolka jubbaland inay ka bilaabaan kabacdina ay ku xusiyaan kuwa kaleeto annaguna waxaan u taageeraynaa oo gacan siinaynaa midiga qaran loo sameeyey sidii shaqadooda ay ugu sahlanaan lahayd ayaanu taageeraynaa ama gacan siinaynaa amaba uga soo horumarnayba waa gartay marka sideed wajahaysaan ciidamadan ma gobol kasta koota ama tiro ciidan baad dhisaysaan kadib baad isku dhafaysaan ciidamada gobolada si guud mise ciidamo federaal ah oo ka baxsan kuwa gobolada ayaad gobol kasta ka hirgelinaysaan gobol kasta marka ugu horeysa sida qorshe uu yahay marka koobaad bal marka ugu horeysa goobaha ay joogaan ciidamada markaas jooga deegaan oo loo nisbeynayo ciidan goboleed ama waxaas inuu yahay in ayaga dhexdooda deegaan ahaan marka hore la isku dhafo deegaanka laftigiisa mararka qaarkood waxaa dhici karta inuusan sidii loogu talagalay isugu isugu dhafnayn deegaanka laftigiisa markii la isku dhafo ama gobolka la isku dhafo ciidankaas jooga kabacdina sidii la isugu dhafi lahaa tillaabada kaloo labaad ee qaranka guud ahaan ciidankaas waxaa laga bilaabay gobolada laga bilaabo dhafidooda meesha horta ay joogaan oo ka howlgalahayaan kabacdina loo gud loo gudbo guud ahaan midda nationalka loo gudbo iyadoo ciidankaasi waa ka madax banaan yahay mar kastaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa federaal ma ahan ciidan gobol iska leeyahay ama degma iska leedahay ama dad gaari dad gaaro iska leeyihiin arrintaas waxaan malaynayaa inay soo dhamaatay ummadda soomaaliyana ay u gudbi doonto ciidan ay wada leedahay dhismaha ciidanka wasiir wuxuu u baahan yahay qalab militari iyo mushaar joogto ah ma ka fikirteen marka hore inaad baahida dabooshaan ka hor intaadan ciidan xoogan oo hadhow ay dhici karto inuu wasaarad u kala tago aada sameyn sameyn lahaydeen mar baa waxaa jirtay aan laga fakeraynin in qarannimadii baa la soo celiyo hadba heer baa la marhayay marka heerar badan bay hadda soo mareen hadda waxay jirtaa heer ah in sidii loogu heli lahaa ciidanka mushaar qalab saysan oo ku filan ammaanka mushaarka iyo taakulaynta wixii awoodda ummadda soomaaliyeed ay leedahay mxaa ku taakulayn doontaa ciidankooda wixii kaloo adduun weynuhu ama ku caawin karo markaas waa la iskaashadaa iskaashiga adduunka ka dhexeeya ayadana waxaan rajeynaynaa inay noo fududaan doonto markaan ka baxano ciidan beeleed ama ciidan goboleed markaan ka baxano in ay noo fududaan doonto ayaan rajeynaynaa ilaahay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diini oo khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ugu warramayey wariyaha v o e da maxamed colaad xasan halkaad nagula socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haatan dalalka afrika dal ka mida waa madaxweynaha dalka burundi ayaa eriyey wasiirkii difaacayay wasiiro kale kadib markii uu ku fashilmay afgembigii la doonayey in xilka lagaga qaado tallaabadan ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo weli ay socdaan dibadbaxyo isaga looga soo horjeedo dowladda kenyana waxa ay ku baaqday in doorashooyinka madaxtinimo ee burundi dib loo dhigo ilaa iyo dhammaadka bisha agoosto ee soo socota ismaaciil xuseen farjir ayaa warbixintaan noo haya xiisado ayaa ka soo cusboonaaday waddooyinka caasimadda dalka burundi ee bujumbura maanta oo isniin ah waxaana waddooyinka isugu soo baxay debadbaxayaal ka soo horjeeda in madaxweynaha dalkaasi uu mar saddexaad u tartamo xafiiska madaxweynaha dadka mudaharaadayay waxay iska hor yimaadeen ciidamo la geeyey waddooyinka magaalada mudaharaadadan ayaa yimi maalmo uun kadib markii madaxweynaha dalkaas pierre nkurunziis uu ka badbaaday inqilaab fashilmay oo la doonayay in awoodda looga tuuro dibadbaxayaal ku luuqaynayay ereyo kala duwan ayaa ku soo ururay waddooyinka caasimadda waxayna ruxayeen boodhadh ay ku qoran yihiin ereyo ay ku cambaaraynayaan mowqifka madaxweynaha ciidamada ayaa goobaha qaar hore ugu dhaqaaqay debadbaxayaasha iyaga oo la maqlayay dhawaaqa rasaasta goor dambe waxaa la arkay debadbaxayaasha oo waajahaya askari ay sheegeen inuu rasaasta dhinacooda u soo riday hase ahaatee askariga waxaa goobta ka kaxeeyey ciidamadii kale ee goobta ku sugnaa dowladda kenya ayaa ku baaqday in dib loo dhigo doorashooyinka dalkaas ee la filayo in ay dhacaan bisha juun si fursad loo siiyo in laga heshiiyo ismariwaaga laakiin waxay sheegeen inay tahay in doorashada la qabto ka hor dhammaadka bisha ogost xilligaas oo uu ku eg yahay muddaxileedka madaxweynaha dalka burundi maalinnimadii axadda ayaa madaxweynaha dalka burundi uu markii ugu horraysay ka soo muuqday meel fagaaro ah iyada oo maalmo ka horna ay saraakiil milatari ku dhawaaqeen afgembi fashilmay hase ahaatee wuxuu madaxweynuhu sheegay inay dalkiisa kaga soo waajahan tahay halis weyni ururka al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya dalka burundi ayaa ciidamo ka joogaan dalka soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom kuwaas oo dagaal kula jira maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo hore weeraro uga geystay dalalka ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya laakiin ururka al-shabaab ee xidhiidhka la leh alqaacida ayaa beeniyey warka ka soo baxay madaxweynaha dalka burundi iyaga oo sheegay inuu isku dayayo inuu dareenka weeciyo islamarkaana uu sameeyo aargudasho ballaadhan oo uu ku bartilmaameedsanayo mucaaradka dalkiisa wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka burundi uu xilkii ka qaaday wasiirro ay ka mid yihiin wasiirkii difaaca iyo wasiirkii arrimaha dibadda tallaabadan xilka qaadista ayaa ku soo beegmaysa maalmo uun kadib markii uu dhicisoobay inqilaab la doonayey in xilka looga tuuro ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
mar kale fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo ad joogtaan halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaynu gudagelaynaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii qurbe iyo weliba doodii gaabnayd marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u door korona
maleeshiyada shiicada ayaa ku wajahan dhulka xuduudaha ciraaq ee magaalada ramaadi maanta oo isniina kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi xaydar al cabaadi uu ugu yeeray taageerayaashiisa kadib guushii isis arrintan ayaa waxa ay noqonaysaa mid xoojinaysa amniga suurtagalna ka dhigi karta in mar kale ay dib ula wareegaan gobolka al cambaar ciidamada si lamida ciidamada ka barbar dagaalamaya kuwa dowladda ee kasoo jeeda qabaa'ilka ee la wareegay gacan ku-haynta magaalada tigriid ciidamada milatariga iyo kuwa qabaa'ilka ayaa waxa ay ka qaxeen ramaadi axaddii lasoo dhaafay iyagoo dib isugu urursanaya dhinaca bari ee magaalada dhowr qof oo goobjoogayaala ayaa v o eda u sheegay in ujeedka ay tahay sidii ay jidgooyo ugu noqon lahaayeen haddiiba isis ay isku daydo inay u dhowaato magaalada caasimada ee baqdaad xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa cambaareeyey xayiraadda ay dowladda kuuriyada waqooyi ee dhinaca internetka ka saartay dadweynaha ku nool waddankaasi sidoo kale kerry waxa uu dowladda kuuriyada waqooyi uu ku cambaareeyey weerarkii dhinaca internetka ee ay ku soo qaadeen shirkadda filimada samaysa ee maraykanka laga leeyahay ee sony pictures kerry ayaa sidoo kale waxa uu saasi ka sheegay mar uu ka hadlayay jaamacadda kuuriya ee magaalada sool ee kuuriyada koonfureed dhinaca kale waxa uu ku ammaanay kuuriyada koonfureed iyo dowladda jabaan xurriyadda dhinaca internetka ay awoodda u siiyeen dadkoodu in ay si xora internetka u isticmaalaan
qeybaha dambe ee barnaamijkeennan bartamaha soomaaliya gaar ahaana magaalada cadaado waxaa ka socda shir la doonaya in maamul loogu sameeyo gobolada mudug iyo galgaduud shirkan ayaa waxaa kasoo qeybgalay ergooyin ka kala socda beelaha goboladaasi degan wariyaha v o eda ee beledweyn xuseen xasan dhaqane ayaa haya barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan shirka ka socda gobolada dhexe
magaalada cadaado ee xarunta maamulka xibin iyo xeeb waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya shir maamul cusub loogu samaynayo gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya ergooyin matalaya beelo deegaan ahaan ka soo kala jeeda gobollada mudug iyo galgaduud ayaa waxa ay cadaado u fadhiyaan sidii ay u dhisan lahaayeen dowlad goboleedka bartamaha soomaaliya halka uu shirku marayo iyo howlaha u qabsoomay muddadii uu socday waxaa v o a uga waramay maxamed xaashi carabi oo ah guddoomiye ku-xigeenka mid ka mid ah laba guddi farsamo oo la sameeyey muddadii uu shirku socday runtii howshii maamul gobolada dhexe meel fiican mareysaa saa la socotaba odayaashii waa xareynay maaragtay ilaa iyo sideed beelood dhowr beelood oo kale noo hartay ayagana waxaan rajeyneynaa inaan maaragtay ilaa beri iyo saa dambe soo gebagabayno hadduu ilaahay yidhaahdo marka arrintaasna maaragtay meel gebagabaa oo fiican ayay noo mareysaa odayaashaas kabacdi wixii beri loo gaarin waxaan samayn doonaa waxaan wax ku qaybin doonaa ergaan u qaybin doonaa ergada markaan u qaybina kadibna waxaan u qaybin doonaa xildhibaanada xildhibaanada markaan u qaybinina ergada waxay ansixin doontaa dastuurka waxaan rajeynaynaa ugu dambeyn bisha juun bilowgeeda inay arrintaan oo dhan soo gabagabowda hadduu ilaa yidhahdo cilada waxa waye horta erge lama gaarin weli laakiin odayaashii ayaa beelaha qaar silugsan yihiin ayagana hadda wada hadallaan noo socda waxaan rajeynaynaa ilaa ilaa beri soo dhammayna hadduu ilaa yidhahdo nabadoon cabdulaahi geedi shadoor oo ka mid ah salaadiinta ku howlan kamiro dhalinta shirka cadaado ee maamulka loogu dhisayo gobolada dhexe ayaa waxa uu bogaadiyey qaabka ay xilligan wax u soconayaan shirka cadaado iyo habkii u socdo hab aan ku farax geliye u noqday wuxuuna igu farax geliyey waxaa la dhihi jiray goboladan dadka jooga ma heshii karaan waxna ma dhisan karaan waxaan hubsannay inaan heshii karno waxna dhisan karno saa waa heshiina isaan hal go-aan soo saarnay inta hadda anigu aan hubo afar iyo toban waa hubaa beelood haddii hoos loo galay marka hore intaas ka yaraa la sheegi jiray laakiin afar iyo toban waa hubaa wuxuu u dhacay sidii loogu talagalay iyo si ka saayida weliba dowladdu waxay ku tala gashay intaan haddii wax la dhisay kadib dib heshiisdinta in la sameeyo annaguna waxaan ku tala galnay ka hor in la sameeyo waxaana faa'iido badneed ka hor in la sameeyo dowladduna waa noo qirtay iyadoo meel fagaaraa la joogo waxuuna u dhacay si ilaahay og yahay wanaagga ka dhacna wax dheexa laga sheekaya asuya haddaba maamulka la doonayo in la dhiso ma laba gobol mise wax ka yar beelaha mudug iyo galgaduudna ma u dhan yihiin shirka waxaa su-aashaasi ka jawaabaya maxamed xaashi carabey gobolka mudug si u kala qaybsamaya habkaasi waxaasi waa la soconaa siyaasada dowladda iyo kala duwanaanshaheeda weli maanan dhexgelin arrintaas wax maaragtay caadifadana kuma lihin laakiin annaga guddi ahaan waxaan ku salaysannahay dhanka soke ee mudug laakiin hadduu ilaah yidhahdo kolleyba siyaasadda dowladda waxay ka samaysa ayada u taalaa laakiin annaga macnaha samaynta maamulku magaca aan samaynayn oo mudug iyo galguduud waa beelaha dee markii horta hoos loo sii raaraaco waa maaragtay muxuu ahaa lama garan karo oo mid walba waxay u kala baxdaa waxyaabo badan suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid ah salaadiinta shirka u joogta cadaado ayaa waxa uu aaminsan yahay in wax badan laga bedelay qaabkii uu shirku ku bilowday marka hore waxaan inaan kuwa caddeeyo beelaha labadan godob degani waa ay badan yihiin haddana waxaan filaya inay ku xaadir yihiin ilaa siddeed iyo toban ilaa labaatan inay yihiin dhinaca ergada waxaa iga su-aashay beelow dhammaan waa joogaan dadkii ergada u noqon lahaa oo ku soo talagalay in shirkan wax lagu dhisahayo labadan gobol ay ka taliyaan maamulaan laakiin sida aan kuu sheegay mahmaha soomaaliyeed ayaa jirta nin hilbal kolla la samaysto oo la qashay ayaa nin xeeradii lagu shubay madax saarta nin kale ayagu hilbaha noo qaybsha maxaa la qaybi marka dhulka hala dhiguyi waxay maraysaa wixii dadka ka dhexeeyey inay niman kor u qaateen oo madaxa sare saarteen marka waxay joogtaa hal la dhigo si ergo loo qaybsado oo shirka u socdo oo u najaxo halkaasaanu taagannahay arrintaasina faragelinta noocaas waxay ka imaanaysaa dhinaca dowladda deegaanka dadka degan ayaa iska leh taladiisana asagaa iska leh waxaan rajaynaynaa inay taladiisu u soo noqoto doqowdii iyo duubabkii iyo beelihiina talaa u socota guddoomiyaha gobolka mudug aweys cali siciid ayaa rajo ka muujiyey in midho wanaagsan laga dhalin karo shirka maamul usamaynta mudug iyo galgaduud ee cadaado ka soconaya shirka ka socda degmada cadaado oo loo samaynayo maamulada mudug iyo galgaduud maamulka galmudug wuxuu arkaa inuu yahay horumarkii ballaarintii iskukeenkii goboladaas ay dalka horumarkiisa iyo ummadda soomaaliyeed isu imaan lahayd bay u arkaan horeyna u ogolaadeen in ummaddaasi u midowdo maamul ay ku midaysan tahay laga sameeyo halkaas maamul samayntaas aragtida galmudug ka sokow waa meeshii ummadda soomaaliya maadaama dhexsaarihii soomaaliya ay noqotay caafimaadka soomaaliya ugu jiro waa meel muhiim u ah in qof kastoo soomaaliya u taageero in maamulkaasi uu miro dhalo insha allahu in miro dhalana waa rajeynayna haddii ilaahay awood ilaahay ilaa allah awoodale ogolaado waxaa intaa ku idil qaybteena koowaad ee taxane aan uga hadlayno shirka maamul u samaynta gobollada dhexe qayb kale waxaad dhegaysan doontaan maalinta berri inta laga gaarayo waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban ilaa shan jaamacadood ayaa ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaasi oo kuliyado kala duwan ay ka bartaan ardayda dhigata jaamacadaha xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa sida ardayda ay u kala arkaan kala muhiimsanaanta kuliyadaha waxbarasho ee laga dhigo jaamacadaha magaalada baydhabo waxaa ila falanqaynaya oo marti igu ah yaxye maxamed dhaqane oo isagu ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda ganane ee magaalada baydhabo iyo cabdimaalik sheekh ibraahim maylow oo isaguna ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda abar jubba ee magaalada baydhabo waxaa ugu horeyntii hadalka ku hormaray yaxye maxamed dhaqane waxaan dhigtaa jaamacad ka mid ah jaamacadaha gaar ahaan jaamacadaha magaaladan tan baydhabo oo la dhaho ganan university specially waxaa bartaa kuliyadda ah b-da aad iyo aad ayaana ugu faraxsanahay kuliyadan soomaali waxay ku mamaahde buurta markaad ka dheer tahay way kula bilan tahay laakiinse markaad hoosta kasoo gasho dee qodqod iyo meel dulduleel oo sidii hore ahayn ayaad arkaysaa wax kastaba markaad ka dheer tahay waxba kama ogid laakiinse markaad gudagasho le ogaanaysaa anigu b a ayaan dhigtaa b a iyo barnaamijkeeda iyo barwaaqadeeda wax baan ka ogaaday alxamdulilah ilaahayga iyo suurtageliya mahad iyo shukri leh waa tahay yaxya waa mahadsantahay cabdimaalik kuliyadahee wanaagsan ardayda inay xoogga saaraan anigu waxaan dhihi lahaa su-aasha ay weydiisay atooshow jaamacadda maxay ahayde waxaa wanaagsan ama qofka u wanaagsan inuu barto maanta beeraha iyo xanaanada xoolaha maadaama dhulkan hadda koonfur galbeed la yidhahdo gobolladan ay yihiin dhul maxay ahayde beero iyo xanaanada xoolahaba aad iyo aad maxay ahayde looga waxeeyo oo loogu dhaqdo beerihiina maxay laga beero waa tahay ee yaxya waad maqlaysaa saaxiibka cabdimaalik wuxuu leeyahay waxaa muhiim ah in la barto xanaanada xoolaha iyo beeraha maadaama deegaanadan ay qani ku yihiin anigu waxaan u arkaa inaysan ahan muhiimadda maadaama ay ay tahay waxa dhaqano xoolaha iyo beeraha cid kasta baadi iyo beled meeshii la joogaba anigu awowyaalkeeni iyo kuwii horeba kasii horeeyay awowyaalkeeni saddexaadba beerahay la xarbinayeen iyo dhinaca xoolaha kulli way wada ogyihiin oo ayagaa daaweystaan ayagaa xanaanaysta dhinacaas xoolaha iyo ama beeraha aad iyo aadaynina u kasayaan oo practical ama theory fara badan ay ka haystaan hadduu neefka wax yar dareemo cajis ee wixii haa jabigiis kulli way ogaanayeen oo horey ayna ka daaweysanayan tan kale b eeda b eeda way yar tahay aaday ugu yar tahay waayo b eeda waxa keliya waxaa waaye ciddaada maamulka horta jaamacadba kaba soo qabo waa un meel kasta maamul la-aan wax soconay ma leh meesha ugu hooseyso adigu nafsada nafsadaada maamulay rabtaa nafsadaada nafsadaada maamulay rabtaa kadib familkaada ama sana xaaskaada ama sana ciddaadi maamulay rabaan kadib xoolaha aad dhaqanayso laftirkood maamulay rabaan waa nina bi a baranin bajada u dhimane barwaaqaa ka maqane waa bi waxaan dhihi lahay waa latoo meel biyo la-aan leh bi a ha lagu baraaruge barwaaqada ha la gaaro ee bi a haye cabdimalig waad maqlaysaa saaxiibka waxaan dhihi lahaa hadda waktiga la joogo ma aha wakti bi a la barto sababta waxaa waaye maxay ahayday maanta waxa waaye adduunyada waa horumartay maxay ahayday maanta waxaa loo baahan yahay xoolihii annaga awoonayaashii aan kasoo gaarnay oo la dhaqanaayay maanta casriyaa la gaaray hab kale waxaa jirta loo sameeyaa jirta hab wax looga soo saaraa jirta sicii caana aha waagii awowgeena oo hal galaas oo maxay ahayday hal kiilo laga soo saari jiray maanta toban kiila laga soo saaraa adduunyadu waxay production ay samaysay waa la horumariyey xoolihii beerihii sida oo kale meeshii hal gaari dameer oo toban kintaal ka bixi jiray maanta waxaa la gaarsiiyey in konton ama yacni boqol kintaal laga waxeeyo oo laga soo gooyo intaas maxaa gaaray qalabkan casriga la keenay iyo la hormariyey iyo sida wax loo dhaqdo sida wax loo beero tii hore uu sheegaa walaalka yaxya tii hore adeer waa laga ilbaxay maanta waxa wax lagu qodanaya waxay tahay waa ma- makiino weeye shalayna yaambay ahayd bal yaambada iyo makiinada yaa wanaagsan yaa dal la soo saari kara waxaa soo saari qalabka casriga maanta yani horumarkiisa wanaagsan yahay oo wax soo saari kara marka waxaan dhihi lahaa yaxya b eeda hadda maanta la baranayo waxaa ka fiican war heedhe beerihii waa haysanaa dhulkii waa haysanaa waa xoolihiina waa haysanaa in production badan la sameeyo beerihiina la kobciyo xoolihiina la kobciyo waa maasanta cabdimalik bin xayi yaxye anigu waxaan u arkaa ninkan wuxuu sheegay inaysan ee, run waa casriga dunidao dhan waa casri waa wada casriyowde laakiinse wax kastaba maalin kasta kulli kulli- kulli yawmin huwa fii shaniyaa la dhahay ilaahay saas dhahay Ee, reer baadiga iyo reer beledkiba dadkii kulli waa wada ilbaxeen xaanaanadii xoolihii nin kii ba- kii intaasoo sana soo baranayay kii oo intaas sana soo baranaya kin oo oo sii dhaqanaya ayaaba kasii khibrad loo kasii aktifsan waayo wax markii adiga xanaanaynayso iyo wax laguu sheegay wax adiga gacantaada ku jiro way keliyihiin laakiinse haddaan eh, siduu sheegayo ma ilaha anigu eh, adduunyadanana waa policy ama sin- eh, siyaasadda ama politicalka saad ogtahay waxaana lagu horumaraa eh, eh, ba-eeda sababtoo ah adduunyada eh, maamulaa jira wax kasta wax kasta oo dhacana maamulu leeyahay ninka beeraaleyga ama sineen xanaanada xoolaha ama wax kasta ha aadee ba kama maarmo
waa maasantahay yaxye Een, kolley iyo hadda wax laskaga waanay ma ahan beer ka har xoolaha dhaqanin wax laisku waanay ma ahan qofka yeelayan male maanta baydhaba iska dhaafi meel kas aad tagtid ninka xoolo leey waay beeraley waay wuxuu ku leeyahay xoolo ma qabtaa beer ma qabtaa hadda waxaa la gaaray gabdhaha gabdhaha hadda la bixinaayo nimaan beer qabin nimaan xoolo qabin gabar maba la siiyaba waba laska dhaafay gabadha waxaa lagu leeyahay war xoolo ma qabtaa lagu leeyahay haa xoolo waa qabaa geel ma qabtaa lagu leeyahay geelaha soomaalidu ay ammaani jireen ay jecel yihiin haa ee, ma qabtaa maxay ahayd beer ma qabtaa haa ha lagu daraa leeyahay ninkan waa dhaqan karaa marka gabadhi
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdimaalik sheekh ibraahim maylow oo ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda abar jubba iyo yaxye maxamed dhaqane oo isaguna ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda ganaane tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno anigoo ah mukhtaar maxamed catoosh iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar moxamed catoosh oo inala socodsiinayay dooddaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe waatan sahre cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qurbe barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonnaa kukin xafsa oo iyadu ah gabar soomaaliyeed degganna albeerta kanada ayaa waxa ay waayadan waday karinta cuntooyinka iyo sidoo kale si dabiiciya hablaha ama gabdhaha sida ay jirkooda u qurxin karaan waxa ay soo dhigaysay baraha internetka ee dadku ay ku wada xiriiraan gaar ahaana facebooka haddaba khadka telefoonka ee alberta canada ayaa waxa aan kula xiriiray xabsa ee bal xabsoy ugu horreyntii kusoo dhawow barnaamijka qurbe ee laanta afka soomaaliga abaayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu zahra aad baan kuu salaamaya adiga iyo shaqada v o eeda dhammaantiin waa mahadsan waayahay waxaad bal iiga warantaa goorta aad howshan bilowday ee karinta cuntooyinka haddii aan ku bilowno ee goortay kugu dhalatood bilowday inaad kariso Een, abaayo waa su-aal fiican horta aniga waxaan wax badan aan kusoo jiray ilaa iyo saddex iyo tobankii sano ugu dambeeyey een, ama maqaayad ha ahaato ama maaragtay een, shaqo ahaan oo ah, in aan ku shaqeeyo wax badan horta hawshan kusoo dhex jiray laakiin labadii sano ugu dambeysay waxaan sameynaya program aan la sameeyo dhalinyarada magaalada degan oo aan barayo cuntadeena soomaaliga ah maxaa yeelay qofka markii uu yaqaano maaragtay cuntadiisa dhaqankiisana siduu ku barto way fududahay marka ilmaha meeshaan ku dhashay ayaa waxaan u bilownay program ah in maaragtay la baro dhaqankoodii een cuntadoodii si sidee maaragtay ay ku raadsan karaan cunto caafimaadkooda u fiican Mhm.
Een, maxaa yeelay ilmaha wadamadahan ku dhashay badanaa waxay jecel yihiin waxyaabaha fast foodka la dhaho cuntadaas boogsiiska oo meelaha laga gato sida macdonaldka iyo waxyaabahaas lamid ah Een, ah, waxaasna wax caafimaadka u fiican maahan marka een, ah, ololahaasaan bilownay ololahaasaan marka aniga aan aan wada wax badan yaa labada kugu sano ugu helinaya dambeysay. Een, abaayo communitygan waa la shaqeynayay Een, ah, marka dhalinyaradii iyo communityga magaaladeena ayaa maaragtay go-aan waxaa lagu gaaray in in cunto karidkaas aan bilowno meeshaasaan kasii waday maadaama dhalinyarada iskuulle iyo waxay jiraan waxaan bilaabay programka youtube-ka in ay ka fiirsadaan marka programkina aadaa loo soo dhaweeyay maasha allah soomaali aada u badan aa ku xiran cunto karis waxaan soo bandhigaa dhinaca caafimaadka u fiican si fudud loo sameeyey jikadana aadan wakti badan maaragta ku spengraynaynin hooyooyinka iyo dhalinyarada u wada sameeyaa maxaa yeelay hooyooyinka sometimes waa u baahan yihiin ayagaba maaragtay waxyaabaha caafimaadka maxaa yeelay waa ayaga dadka soo gadaayo cunada backagingka ay dhahaan meeshaan oo waxyaabaha backagingkana meeshaan aadaa looga deyriyay maxaa yeelay waxaa aada u batay wadankan aan joogno ama north america oo dhan waxyaabaha obesariga ay dhahaan oo ilmaha maaragtay w- cayilkooda uu zaa'id noqdo Mhm.
wadankanna qofka markuu cayilkiisa zaa'id noqdo maaragtay dhinaca caafimaadka uma fiicno oo Waat.
dhakhtarka maaragtay wuba kuu sheegayaaba waayahay marka n adiga shakhsiyan inaad cunto barato ood kariso oo aad n soo saarto eh, baraha dadka ay ku kulmaan internetka ay sidaas ugu jirto arday badan aad tababarto maxaa kugu dhiiro geliya markii hore howshaasi Een, abaya waxa igu maadaama horta aniga waxaan ahay shaqadeeda ahayd oo waqti badan iskoola lasoo shaqeeyay maraykanka iskoola u aada waxa waxa aniga aan soo bartay oo aan jeclaa ay ahayd waxa igu dhaliyay wax kale maaha maadaama hooyan aan ahay in aana arkay ilmaheena soomaalida inay maaragtay meel haddii la isugu yimaado cuntada maaragtay cuntada soomaalida oo la keeno inaysa jeclayn oo waxyaabahaas fast foodka la dhaho ee aada u xiiseeyaan waxa igu dhaliyay in maaragtay aan ilmaheena aan barno bal dhaqankeena horta bal qofka markuu cuntadiisa yaqaano dhaqankiisa baran karaa Waayo.
arintaasaa igu dhalisay fast foodka aad hadda ii sheegtay dad badan inaysan aqoon u lahayn ayaa laga yaabaa marka haddaad iyada lafteeda noo sharaxdo maxay tahay cuntadaas waa waxyaabahaas ina hilibkaas macdonaldka iyo la dhaho waxyaabahaas hab dooga iyo waxyaaba wadamadan laga cuno oo caafimaadka aad ugu xun oo dadkan aan la joogno ama dhakhaatiir ha ahaadaan ama dadkaas ina cunooyinka iyo waxyaabahaas soo barta ha ahaadaan aad ay uga hadlaan markaas oo aad ay uga dayriyaan ina aan qofka biniaadamka u fiicnayn laakiin ilmaheena soomaalida aad ay u jecel yihiin waxyaabahaas marka annagoo dhan hawl noo taallo waay horta haddaan waalidiin nahay inaan barno ilmaheena cuntada caafimaadkooda u fiican marka insha allah arrintaasun baan rabaa maaragta inaan xoogga saaro aan maaragta nal yar ku shido waalidiinta inay maaragtay ay ka warqabaan hawshaas ay joojiyaan intii tabartooda ah karaankooda insha allah waayo tiro ahaan dadka kugu xiran ama dhalinyarada aad waxbarto waa tiro intee la-eg ama kaala daa kaa daawada ee hadday noqoto ee, goobaha internetka aad ku leedahay youtube-keena abaayo maasha allah hadda aad u maaragtay uu u korayaa in lix boqoloo kuna hadda hortaan ku xiran waxa aan bilaabayna waa afar bilood ka hor marka cuntadaas keliya ma sameeyo hadda waxaan xataa maaragta aan sameeya oo ilaa soomaaliya nalagala soo xiriiraa in waxyaabaha jikadaada kuu dhex yaalla saa isugu qurxin kartaa maadaama abaayo gabdho soomaaliyeed oo badan maaragta waxyaabaha kiimikada wejiga ay ka hadlaysay in waxaan sameeyaa oo aan jeclahay inaan isku dayo waxyaaba jikadaada kuu dhex yaalla sida aad maaragta korkaaga ugu nadiifin karto ugu qurxin karto oo maaragta caafimaadkaagana waxuma dhimayso in isbedel fiicanna waa ka dareemeysaa in muddo yar yani haddaa waqti siiso insha allah waxaan soo geliyaa cabitaano fiican in ah, dadka soomaaliya joogo aadaan ula hadlaa iyo dadka inta joogaba maxaa yeelay in ah, waxaa maqaal uga ah soomaaliya in biyahaas dibadaha laga keeno sokorta laga soo buuxiyo aada loo xiiseeyo in ah, ma fahmin taas maxaa yeelay soomaaliya khudaar fiican oo maaragta kala duwan baa nooga baxda waxyaabahaas oo dhan ay shiidan karaan ay cabi karaan marka insha allah ololaha aan wado waxa waaye mid inta kaliya ka kooban maaha dadkeyga walaalaha soomaaliya jira mid aan raba inaan gaarsiiyo waaye in ah, sokorta ma fiicna waxyaabahaas oo dhan baan ka hadlaa waa gartay adiga marka aqoon intee la-eg baad u leedahay karinta cuntada ee, waxaad ii sheegtay dhowr jeer inaad ee, shahaado qaadatay oo iskuul aa u gashay iyo wixii la halmaala marka aqoonta aad u leedahay karinta cuntada abaayo horta waqti badan ilaa iyo two thousand two alifkii aan aan iskool u aaday meel iskoolaan ka shaqeynayay waxaa naloo diray wax oo xirfad kordhin lada apprentice lada wadankan meeshii sidii baan aan ku bilaabay in maqaayad ah aniga lahaayaan ka shaqeyn jiray meel hoteelaan marka shaqeynayay marka hawshaan hoolaan wax badan kusoo dhex jiray ahayd waxayna ila noqotay in maaragtay ummadda uga faa'iideeyo waa tahay hadafkaaga marka muxuu yahay mustaqbalka mustaqbalka hadafkayga waxaa waaye insha allah guri kasta oo soomaaliya maaragtay in cuntadan backagingka la dhaho oo bacyaasha lagu soo xirxiray intaan iska dayno iyo waxyaabahan habdooga iyo qashinka aan ilmaha siinayno cuntadooda intaan barno aan maaragtay wax halki ah guryaheena laga cuno cuntadeena soomaaliga ah laga cuno maxaa yeelay in ah, ilmahan yaryaro meeshan ku koraayo xaq waxay u leeyihin inay bartaan waxyaabaha dhaqankooda waxyaabaha wadankeena laga cuni jiray inay bartaan insha allah marka hadafkayga taas waaye kuwayga iyo kuwa kaleeto saaxiibadooda ama walaalahooda soomaalida dhan in maaragta cunto soomaali ay ku faani karaan markii la dhaho wadankan waxaa la isweydiiyaa mar kastaba maxaa waaye in uh, national dishkaaga cuntada wadankaaga ay caanka ku tahay maxay tahay marka waa inaan la nimaanaa wax maaragta fiican miiska aan soo saari karno inaan barno intaasaa iga go-an aniga insha allah
taasi waxay ahayd kukin xabsa oo iyadu ah gabar soomaaliyeed islamarkaasina samaysa karinta cuntada iyo waxyaabaha kale dabiiciga ah ee jirka dadka lagu soo celin karo midabkiisii iyadoo ku sugan alberta kanada ayayna iigu warramaysay barnaamijkeennan qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay karinta cuntada iyo dadka iyada ku xidhan ee ardayda ah ee ay waxbarto intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe halkaad kala socoteenna waa v o a bal mar kale saare aan ku noqdo aan weydiiyo bal waxa qodobka inoo xiga waa tahay xuseenow waxaa dadka dhegahooda aan uga tegi doonaa bal heeskii ikraan caraale iyo cabdifataax yar ay isla qaadayeen ee talantaalig ahayd nala dhegeysta cododkaasi baxsan ee fanaaniinta igraan caraale iyo cabdifataax yara iyo heeska melilooco guud ahaanba idaacaddii fidnimo ayaan kusoo afmeeraynaa mardhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii aynu uga hadli jirnay dabargoynta cudurka dabeesha inta ka horraysa waxaan idin leennahay nabadgelyo